kooxo bistoolada ku hubaysan ayaa fiidnimadii xalay magaalada muqdisho ku dilay abuukaato ka tirsanaa wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya marxuumka oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi cabdi maxamed begadi ayaa xilligii la dilayay ku sugnaa xaafadda taleex ee degmada hodan waxaana ay rasaastu ka haleeshay qeybaha sare ee jirkiisa taasoo sababtay in si degdega uu goobta ugu ruux baxo sida ay dad goobjoogayaala u sheegeen idaacadda v o a kooxdii dilka geysatay ayaa goobta isaga baxsatay waxaana halka uu falku ka dhacay gaaray ciidamada amniga kuwaasoo howlgallo aan cidno lagu soo qaban ka sameeyey halkaasi wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya oo uu ka tirsanaa abuukaataha la dilay ayaa war qoraala oo ay soo saareen ka tacsiyeeyey geerida marxuumka ilaa iyo iminkana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda falkaasi dilka ah hase ahaatee tan iyo bilowgii bisha rabadaan waxaa magaalada muqdisho ka dhacayay falal amniga liddi ku ah oo u badan dilal qorshaysan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho